dhegeystayaal waxaa berri ka furmaya magaalada brussels ee dalka beljimka shir dhaqaale loogu ururinayo soomaaliya waxaa gaaray brussels wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxda maamulada puntland galmudug maamulka cusub ee jubba iyo qaar ka mid ah guddoomiyaasha gobolada soomaaliya jibriil ibraahim cabdulle madaxa hay-adda wadatashiga iyo cilmibaarista c r d oo ku sugan brussels ayaa qadka si toosa ugu jira jibriil ma maqlaysaa bal waxaad ka warantaa shirkan ka dhacaya magaalada brussels ee la magac baxay new deal ama heshiiska cusub ee beri furmaya bal waxa aad kala socoto
asiga waxaan isleeyahay shirka maantay weli qabanqaabaa lagu jiraa maanta ayuu berinta ayuu furmaya haddii ilaahay raalli ka dhigo sagaalka subaxnimo hadda waxaa laga hadlayaa arrimihii deeq aruurinta soomaaliya iyo maadaama dowladda soomaaliya dadka soomaaliyeed ama dowladda soomaaliya ka baxay xilligii kumeelgaarka ah ay dowladda rasmi noqotay in caalamku ku taageero dhaqaale marka maanta waxaa lagu mashquulsanaa wakti la geliyey sidii documentigii dowladda u baahneyd ama documentigii amba qoraaladii caalamka ee heshiiska la geli lahayd dowladda soomaaliyeed maanta in la diyaariyo asigiina waxaan qiyaas ka wadaa saaka in la diyaariyo shirarkiisa inta faraha badan le qaarkood aniga aan ka qayb galay haddii ilaahay raalli ka dhigo berrinta in dowladda soomaaliyeed uu bandhigto caalamka waxyaabaha is leedaha way u baahan tahay in wax looga qabto qarashaadku bixi lahaa iyo wakti in la siiyo lagu qaban lahaa
waa gartay markaan fiirino shirarkii hore ee soomaaliya loo qabtay shirkii ka dhacay london shirkii ka dhacay turkiga jaban shirar badan oo soomaaliya loo qabtay wuxuu kan kaga duwan yahay waxaa la siiyey magacan weyn uu xambaarsan yahay ee ah new deal ama heshiiska cusub bal haddaad faahfaahiso dhegeystayaasha ad u iftiimiso waxa new deal macnaheedu yahay iyo shirkan wuxuu kaga duwan yahay kuwii hore
adiga shirkan wuxuu kaga duwan yahay dhowr shay laba shay baa muhiim ah islahay waa markii ugu horreysay oo dowlad rasmi ah markii dowladdii dhacday siyaad bare dowlad rasmi ah ay jirto soomaaliya adduunkana oo la gelaayo heshiis la toos aan wax le bilateral in loo ogolaado marka waa markii ugu horreysa fursad ee dhacdo marka way ka duwan tahay waqtiyada hore midda labaad aada uga silmaamsan tahay waxay tahay waa markii ugu horreysa shacabka soomaaliyeed in dowladda soomaaliyeed iyada ay go-aanka leedahay wixii ka horreeyay shirarkan waxay ahaan jirta baabaqadaha qoran jiray documenty baa loo sameyn jiray lacagtana hay-adabaa hay-adabaa dalbi jira magaca soomaaliya ku dalbi jiray hadda like waa markii ugu horreysa khubaro soomaali ah oo hogaanka u haysa dowladda soomaaliyeed ay ayagu go-aan ka gaaraan waxa danta soomaaliyeed ay tahay sheegaan qarashka u baahan yihiin hawshaa lagu qabto xaqiijiyaan amba adduunka ku qanciyaan in lacag la siiyo lacagtaasoo loo adeegsanayo sidii dalka soomaaliya loogu horumarin lahaa marka waxaan isleeyahay way ka yara duwan tahay waxyaabahay ahaan jirtay marka la fiirsho wadaxaajoodka iyo sida tooska ah shacabka soomaaliya loo tixgelinayo wixii hadda ka horreeya waxay ahayd shirarka noocan camal hogaankiisa wadamada amba u n ta amba hay-adaha gobolada ka jira ayaa hogaanka u qaban jiray kan wuxuu kaga duwan yahay dowladda soomaaliya ayaa iskale iyada ayaa maamuleyso qoraalada la hordhiga ayagaa samaystay ayagaa ku qanacsan wixii kasoo baxo ama qarashaad yimaadna uu qarash soomaaliya lagu magacaabo culeys baa iska imaan doonaa oo lacagtii hadda meel ma taalo lacag la bixinayo waaye in la daba socdo u baahanaan doonta helitaankeeda laakiin waxaan isleeyahay waa markii ugu horreysay dowlad soomaaliyeed oo xur ah hogaan xur ah leh inay caalamka hor fadhiisato iyada ay qorato waxa ay dooneyso markii ugu horreysay qeexdo hor dhigto ay tiraahdo waxaan baan u baahannahay saacaddaa baan ku qabsanaynaa qarashka anaga hana la siiyo ama qarashkan iyo ummadda soomaaliyeed deegaanada ay ku nool yihiin guud ahaantiis ba u baahan yihiin wa waa gartay markaad dhinaca kale dowladdu waxay la tagtaa laleeyahay shirka oo ay hordhigaysaa documenti bact new bact ama combact la yiraahdo oo ka hadlaya qaabka soomaaliya dibudhiska loogu sameynayo ammaanka lixdii qodob ee madaxweynaha lixda tiirloy soomaaliya dibudhiskeeda iyo horumarinteeda ah ayuu ayaa la geynayaa baa laleeyahay marka qodob war documentiga dowladda ay la tegaysa shirka ma documenti dowladda ka soo baxay oo dowladdu ay leedahayba mise waa documenti caalamku soo diyaariyey oo la raba in la hergeliyo
documentigan waxaa soo diyaariyay dowladda soomaaliyeed guddiga u magacaawday guddigaa waxay ka koobnaayeen guddi xildhibaano ah ururada bulsha rayidka ay ku jiraan ilaa toddoba hay-adooda caalami ahna qeyb ay ka yihiin ay ku jirto hay-adaha u n t e european unionka iyo dowladda soomaaliyeed laakiin xaqiijinta documentiga waxaa qoray dowladda soomaaliyeed iyada ayaa nagu ka gashay mataqaana ay ahayd wadaxaajood iyada ayaa qortay go-aanka iyadaa iska leh waa documenti aan is leeyahay markii ugu horreysay dowladda soomaaliyeed inay iyada magaceeda ay ku qorato iyada ay diyaarsato caalamka hordhigto marka waa documenti dowladda soomaaliyeed leedahay xaqiiqdii waxaana moodaa culeys badan looga yimid dowladda soomaaliyeed markaad markii ugu horreysay adduunka ka maqan tahay saxaradiisa qaabkiisa ka maqan tahay oo wax le bilateral amba heshiis toos a wadamo la gelaysid aad bay u adagtaa language lagu qorayo xataa wuu dhib badan yahay waa waa way jirtaa in ay kaalmaysteen hay-ada caalami ah oo tale ka bixiyey qoraalkaasi loo qori lahaa documentiga marka ugu horreysa maaha afghanistan baa samaysatay south sudan baa loo sameeyey conga loo sameeyey soomaaliyana hadda loo wadaa marka waa qaab ka duwan qaababkii wadamada burburka loo tixgeliyay laba qo laba qodobaan aasaas u ah nabadeynta ama dib u dhiska nabadda ama peace building waxa la yidhaahdo iyo waxa loogu yeero state building oo iyadana ah mataqaanaa dhis dhisida kaabayaashii qaranka soomaaliyeed labadaasa as-aas oo ah waxay u baahan yihin hoos imaanayo adigu waxaan rajeyneynaa amba la rajeynaya ummadda soomaaliyeed meesha in lacag loogu yabooho adigu ilaa afar bilyan oo doolar inay gaarta laga yaabo amba ay ka badataba laakiin qiyaaso intaa in la eg oo ay noqoto hanti ummadda soomaaliyeed xaaladan kala guurka ay ku jiraan wax loogu qabto dowladdii soomaaliyana looga fadhiyo inay xaqiijiso inay muujiso gogashii wax ku heli lahayd waxaan kaloo kuu sheegayaa waxyaaba badan baa jira taarikhda waxaan kuxusaan kuxusi karnaa kun sagaal labada kun iyo sagaalkii bishii april afar labaatankeeda magaaladan hadda brussels aan joogno waxaa lagu qabtay shirkii u n soo qaban qaabisee lacag lagu aruurinayo soomaaliya ilaa laba boqol iyo konton iyo sagaal milyan oo dollar baa la aruurshay shilin kamid ah oo si toosa dowladda soomaaliya soo gaara ma jirin lacagahaas waxay ku baxayan ammaanka amniga iyo meelo badan tani way marka waa waxaan rajeyneynaa inayan dhibkii nagu dhacay oo kale aysan ku dhicin oo ay dowladda soomaaliya abuurto dad si joogtaha gud ah ee daba socda lacagta meeshii ku dhacda ogaan kara lacaguhu ma yimaadaan deequhu waa la yaboohaa laakiin yabahooda waxaa lagaga baahan yaha in adiga ka raadsato wadamadii in soomaaliya markii ugu horreysay maadaama aqoonsi noocaasi la siiyey xushmahan caadian la siiyey inay abuurto jawi ay lacagta kula soo dhici lahayd iyo inay adduunka umuujiso sidii ay ku maamul lahayd lacagta faraha badan leh waa hadiiba toos ugu timaado soomaaliya isleeyahay hadda macquul maba aha in lacagtaa la siiyo laakiin qaar kamida lacagahaas ay dowladda soomaaliya soo gaarto waa gartay markaad fiiriso marka kolley dabcan documentiga dowladda waxaa ku jira hindiso dhinaca dhaqaalaha ah oo qarashaadka ku baxaya dib u dhiskaas saddexda sane soo socota soomaaliya iyo ammaanka wax looga qabanayo ma ku cad yahay cadadka lacagtaasi documentiga ku qoran hadiis haddiise uu cad yahay mawaafaqayaa lacagtan aad qiyaastaad sheegtay afarta bilyan ee la filayo in soomaaliya lagu deeqo
lacagta kuma qoran documentiga lasoo saaray documentiga waxaa ku qoran dowladda soomaaliya lacagaha ay qiyaasta waxau noqonaya saddex dhibic toddoba bilyan laakiin documenti waa laga saaray documentigaasaan qiyaas ku wada sababtana wax kale ma aha waxaa laga yaabaa lacagtaa lacag ka badan in caalamku yabooho marka waxaan isleeyahaa strategically amba ku talagalay dowladda soomaaliya documentiga uka saarta marka documentiga berita la qaybinayo qeybihiisan oo qeexaya waxyaabaha dowladda soomaaliya ubaahan taha waxaa ku qoran waxyaabaha caqabadaha soomaaliya hortaagan iyo habka loo xalin lahaa saacadee la xalin lahaa iyo qarashkii ku bixi lahaa qarashkii waa laga daayay hal layidhahda caalamka loo bandhigo le imisaa bixinaysaan maxaa laga yaabaa afar bilyan ka badan inay bixiyaan ogolaadaan ama ka yarba ogolaadaan marka wa wa wa wa wa waa qorshaha dowladda ay qoratay adigu waa weli public kamaysan dhigin laakiin qiyaas waxaan ku wadnaa saddex dhibic todoba bilyan inay ku qiyaasto waxaa loo baahan yahay saddex boqol iyo saddex dhibic todoba bilyan oo lacag hadda aada u fara badan maaha caalamka marka laga fiirsho wadamada wadankii hadda maaliga burbura ayaa waxaa inta loogu yabaha lacag gaaraysa three bilyan dollar ka badan soomaaliya oo aa ogtahay dhibaatada gaartay tobaneeyo bilyan inay gaarto waayo haddana markaan runta laga hadlo wadanka hadda unbuu ka baxay dib mataqaanaa xilligii kala guurka xilli buu baahanya waxaan rabaa iyadan ku xasuusiyo shirkii london oo kale ilaa lacag saddex boqol oo bilyan milyan dollar lagu lagu yaboohay ilaa hadda lacag rasmi oo dowladda soomaaliya soo gaartay malaha lacagtii ugu yareed waxaa ku yaboohda wadanka faransiiska oo saddex boqol oo mil saddex boqol oo kun oo dollar ahayd lacagtii ugu badneed waxaa ku yabooha dowladda jarmalka oo ahay laba boqol iyo labaatan milyan oo dollar weli waxaa moodaa lacagahaas xataa may soo gaarin wadamada carabta oo sacuudiga iyo qatarna lacag bay ku kordhiyeen lacagahaas haddii xataa yimaadaan inta badan hay-ado kale ay gacanta u galaan marka dowladdii soomaaliya magaciun bay qaadanaysaa tan marka qorshaha kolley wuxuu u yahay talooyin badan oo dowladda la siiyana ay tahay caalamkana moodaan usoo yaro jeedaan inay ka yaro duwanaato tan oo wixii meeshan lagu yabooqo atleast haddii la yidhaahdo shan bilyan boqolkiiba labaatan dee shacabka soomaaliya toos u helaan wax weyn bay ummadda soomaaliya uqaban kartaa ayaan isleeyahay oo ay ka yaro duwanaato qaabkii wax u dhaqmi jireen laakiin taasoo dhan waxay ku xiran tahay mas-uuliyiinta qaranka waxay ku xiran tahay dadka soomaaliyeed guud ahaantiis in hada maalin kasta qof dawarsan kara mala lacag raadsan karo haddana markaas si kale u fiiriso caalamka ma jiro wadan soo wadan caalamka mira oo ka badbaada ama ka baxay culeys iyadoon dhaqaalo la siin weliba gaar ahaan dowladda hadda jirta aad baa culeys uga haysta xagga dhaqaalaha ilaa lacag shan milyan dolar un baa soo gaartay ilaa hadda toban sana ay jireen ilaa hal sana ay jireen oo kharash ma jiro wax lagu qabto marka waa lama horaan dowladdu ay abuurto lacag inay timaado iyo deegaanada nabadda ka jirto ee wanaagga ka jiran ayagana si toosa loo taageero qarash la siiyo si ay u suura gasho soomaaliya oo dhan ee mar u wada kacdo wa wa ugu dambeyntii jibriil marka laga reebo soomaaliya iyo ergooyinkan ka socda gobollada soomaaliya iyo maamulada ka jira xubnaha beesha caalamka ee la filayo shirka inay kasoo qayb galaan ama madaxda la filayo kuway ugu waaweyn
wadamo badan aa imaanayo baraaministeraha kasoo qayb galaya madaxweyneyaal afrikaanna way imaanayaan si haddana loo sheegay laakiin waxa ugu sii muhiimsan waxaa imaanaya adiga caalamiga deeqaha bixin jiray ayaa imaanayo oo dhammaantood committed ku ah numberkooda hadda korka ma hayo ilaa kontomey baa la sheegaya konton iyo todoba qiyaasa numberku laakiin saacadihii ugu dambeeyay oon isbedelaa imaanayay wadamadaas kulligood imaanayaan qaarkoodna waxay u imaanayaan inay wax arkaan wadamada qaarkoodna waxay u imaanayaan inay kaalmo ay ku darsadaan waxaa ku xisaabtantaa wadamada yurub dhaqaalo xumaa ka jirto lacagtooda ma badnaa doonto waxaa laga yaabaa lacagihii bixin jireen oo haddaba gaaraya ilaa todoba ilaa todoba boqol sideed boqol oo milyan sanadka ay bixiyaan inay gaarto ilaa one billion ay gaarto lacagtaa lasii badiyaa macquul ah laakiin wadamada kale oo maraykanka yurubiyaanka maraykanka qayb weyn kama lahaan doontaan qiyaas kuwan laakiin wadamada kale oo yurubiyaanka iyo dalka mas-uuliyadda ka ah iyo hay-adihii la shaqeynayo ay kamid tahay mataqaana world bank ayaa wada imaanayo waxaan rajeyneynaa in ummadda soomaaliya wa wax uun muhim ah uga soo baxdo waxaan wax lagu farxa ah markii ugu horreysay in dukumenti soomaali qoratay oo iyadoo ay leedahay negotiation ah amba ay diyaarsatay in caalamka la hordhigo shacabka soomaaliyeed magacooda lagu hadlo waxaa lama horaana in caalamkii lagu qancin karo in lacag lagu aamino ummadda soomaaliyeed dowladda soomaliya lacag lagu aamino dowladda soomaaliya ay ummadda u muujiso lacagaha la siin doono oo la damacsan yahay inaysan marin lacagihii meelaha qaarka ay mari jireen oo dabeecigaha laakiin rajo badanaa muuqato waxaan rajeynaynaa in ummadda soomaaliya wax kheyr uga soo baxda meeshatan aad baad umahadsan tahay waa kaaga mahad celinayna waqtigaaga qaaliga kaasi waxau ahaa jibriil ibraahim cabdulle madaxa hay-adda wadatashiga iyo cilmibaarista c r d oo ku sugan bruseles qadka teleefonkana si toosa igu warramayey